بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وقال كثير منهم منهم حق نقنيسا أي من أهل السنة وقال كثير وحي يراهدين إن بدن أو منهم أهل السنة كمذا إن الإيمان قول وعمل إيمان هو قول عمل والإسلام إسلام كنا فعل ما فرض على الإنسان ficlu maa shay samayntii weeye furida cala alinsaani insaanka lagu farad yeelay an yafcalahu inuu sameeyo idaa dukira kullu ismin haddii magac walba la sheego calaa xidatihi goonidiisa loo sheego madmuunan ila alaakhar xaal loo geeyey oo loo dumay midka kale faqiila ilaa marka almu'minuuna waalmuslimuuna jamiican ow mufradayni ama ayagoo markaa laba mufrad ah oo la kala saarayo uriida biaxadihimaa midkood waxaa loola jeedaa haddii la kala saaro macnan macnaa loola jeedaa lam yurad bilaakhar oo aan midka kale loola jeedin yani waa haddii la jamciyo midkood waxaa loola jeedaa macnan lam yurad bilaakhar aan midka kale loola jeedin wain dukira axad lismayn haddii labada macno labada magac midkood la sheego shamala alkulla wa cammahum wuxuu shamlinayaa alkulla dhammaan wa cammahum waana camimaya dhammaan waa soo wadagelayaan macnaa haddii midkood la sheego midka kale waa hoos imaanaya hadalkan macnihiisu waxa waaye ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca hadday kulmaan way kala tagaan hadday kala tagaanna way kulmaan alislaam waliimaan daa'ifo ahlu sunnaha ka mida saasay yidhahdeen wa kaiiru minhum in badanoo ka midana qaaluu waxay yidhaahdeen alslaamu waliimaanu waaxidun islaamkay iimaanku waa mid farqi uma dhexeeyo faqaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan qofkii islaamka waxaan ahayn diin ka raadiyo ka dalba falan yuqbala minhu laga aqbali maayo falow ana aliimaana hadduu iimaanku hayruhu islaamnimada hayrkeed ahaan lahaa lam yuqbal iimaanka lama aqbaleen marka aayadda sidaasay u daliishadeen waxay yidhahdeen islaam iyo iimaan waa isku mid maxaa yeele alla wuxuu yidhi qofkii islaamnimo waxaan ahayn wax ka raadiya laga aqbali maayo qofkii islaamnimo waxaan ahayn diin ka dhigta laga aqbali maayo haddii iimaanku uu yahay waxaan islaam ahayn iimaanku muxuu ka mid noqonayaa waxaan la aqbalay inuu ka mid noqonaya sidaasay ku ay u daliishadeen aayadda wa qaala alla wuxuu yidhi faakhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin faakhrajnaa waxaan saarnay man kaana fiiha ciddii ku dhex sugneedoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ahay famaa wajadnaa maanan helin fiiha qaryada dhexdeed hayra beytin waxaan hal guri ahayn oo min almuslimiina muslimiinta ka mida markii dambe min almuslimiin marka horena waxaa la yidhi min almuminiin waana hal sinfi waxa laga hadlay soo maa idan waxay yidhahdeen waxay daliil u tahay alislaam waliimaan waaxidun waxay daliil u tahay calaa ana alislaama waliimaana waaxid islaamkii iimaanku waa mid oo ma qaybsamaan waa qowlka labaad wa minhum waxaa ka mid a ahlu sunnaha man dahaba qolo ku tagta ilaa ana alislaama islaamku mukhtasun inuu gaar ku yahay bilistislaami lilaah ilaahoo loo hoggaansamo waalkhuduuci lahu iyo alloo loo khuduuco waalinqiyaadi lixukmihi iyo xukunkiisoo loo hoggaansamo fii maa huwa mu'minun bihi wuxuu asiga markaa rumaysan yahay xukunkeeda inuu u hoggaansamo kamaa qaala qaalat ilacraabu acraabtu waxay yidhaahdeen aamanaa bihi aamanaa waan rumaynay qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna waxaad tidhahdaa baa li nebi maxamedow lam tu'minuu ma rumaynina walaakin quuluu laakiin waxaad tidhahdaan aslamnaa walamaa yadkhul iliimaanu iimaankuna weli ma gelin fii quluubikum quluubtiinna aslamnaa istaslamna ay ku fasirayaan qoladan marka alislaam waxay dhaheen waa alistislaam macnaa waa fi daahir in la hoggaansamo wa qaala alla wuxuu yidhi yamunuuna calayka waxay kugu galladaysanayaan oo kugu mana sheeganayaan an aslamuu inay islaameen qul waxaad tidhahdaan laa tamunuu calaya islaamakum islaamnimadiinna ha iigu mana sheeganina aniga bal illaahu yamunu bal illaahu alle ayaa yamunu calaykum adinku idinku galladaysanaya an hadaakum inuu idinku hanuuniyo liliimaani iimaanka wa hada aydan daliilun aayaddanna waxay daliil u tahay liman qaala humaa waaxidun qoladii tidhi alislaam waliimaan waa waaxid waa isku mid maxaa yeele marka hore waxaa la yidhi laa tamunuu qul laa tamunuu calaya islaamakum markii dambena maxaa la yidhi bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan waxay daliilu taa bay yihahdeen alislaam waliimaan inay waaxid yahay meeqo qowl waaye saddex qowl oo dhammaantood ka mid ah aqwaasha ahlu sunnaha saddexdan qowl ba ahlu sunnaha iskale ma aha aqwaal ahlulbidac kuma jiraan ahlu sunnuhu waxay isku khilaafeen farqi ma u dhaxeeya bayna aliimaani waalislaam mase uma dhaxeeyo qola waxay yidhaahdeen farqi baa u dhaxeeya qolana waxay yidhaahdeen farqi uma dhaxeeyo waa waaxid qolooyinka yidhi farqiyaa u dhaxeeya ayaga laftirkooda labay noqdeen qola waxay yidhaahdeen islaamnimada waxaa laga wadaa alistislaam fi daahir ka islaami lmunaafiqiin oo kale waay daahirka un in la hogaansamo oo munaafiqiinta daahiran markay hogaansameen maxaa loo ictibaariyey inay muslimiin waxaa la siiyey axkaamu lmuslimiina fi daahir iimaankan waxay yidhaahdeen waa islaamnimada baatinan wa daahiran qofka ilaahay uu ka rumaynayo sidaasay u kala duween qolana waxay yidhaahdeen waa qolada ugu horraysay alislaam waaliimaan hadday kulmaanna way kala tegayaan hadday kala tagaanna way kulmayaan haddii midkood la sheego kan kale waa soo hoosgelaya haddii la wada sheegana mid walba macno gaara ayuu yeelanaya oo waxay leeyihiin hadday kulmaan alislaam maxaa lagu fasirayaa alacmaal adaahira salaada soomka xajka acmaasha daahirada aliimaanna waxaa lagu fasirayaa alacmaal albaaina acmaasha baainadaa lagu fasiraya sida rumaynta allah iyo maalinta qiyaamo malaa'igta rususha la rumeeyo waxyaabahaasoo dhan oo acmaasha baatinka ah oo qalbiga laga sameeyo waxay leeyihin waa iimaan waa markay kulmaan khilaafka noocaan ah waxay yidhaahdeen culimmadu waa yacni khilaafkan waa cinda mutaakhiri ahli sunna mutaakhiriinta ahli sunnaha agtooda waa amaa salafu saalix ayaga dhexdooda khilaaf kama jirin in farqi u dhaxeeyo bayna alislaami waaliimaan salafku iskuma khilaafsanayn salafkii hore iskuma khilaafsanayn laakiin culimmadii dambe ahlu sunnaha ayaa isku khilaaftay alislaam waaliimaan ma farqi baa u dhaxeeya mase waa isku mid sida saxiixaana waxa waaye alislaam waaliimaan in farqi u dhaxeeyo haddii ay kulmaan haddii ay kala tagaanna inay isa soo hoosgelayaan waa qowlka ugu horeeya saxiixa aayadda waman yabtaqi hayra alislaami diinan oo ay u daliishadeen qolada isku mid waaya dhahaya waxay ku cileeyaan ama daliilkooda wejig wejigay ka daliishanayaan waxay ku sheegeen haddii iimaanku uu yahay khayru lislaam iimaanku muxuu noqonayaa midaan la aqbalin uu noqonayaa saasay yidhahdeen soo maa qowlka hore qolada qabta waman yabtaqi hayra alislaam aliimaan ma ka maran yahay mase waa soo hoosgelayaa waa soo hoosgelayaa sababtoo ayagu markay kala saarayaan ama ay leeyihiin farqiga u dhexeeya waa goorma ma mar walba mar walba maaha waa markay kulmaan hadda halkan ma kulmeen aayaddan maku kulmeen waman yabtaqi hayra alislaami diinan kuma kulmin islaam keliyaa la sheegay markaan iimaanku waa ku hoos jiraa alislaam waaliimaan markaan waa isku hoos jiraa qaalat ilacraabu aamanaa qul lam tu'minuu aayaddaasi waxaan ku soo marnay hadda ka hor fii saxiixi albukhaari fii kitaabi aliimaan waxaana soo marnay culimmadu inay laba qaybood iskugu khilaafeen imaamu albukhaari raximahullah muxuu ku fasiray aslamnadan alistislaam buu ku fasiray qowlkaasoo asiga qaba alistislaam haddii lagu fasiro macnaheedu waxa waaye qoladan acraabta waxay ahaayeen munaafiqiin maxaa yeelay qowluu aslamna macnaheedu waxay noqonaysaa waan hogaansannay fi daahir keliya dhaha maxaa yeelay fi lbaatin muslimiin ma tihiin qowlkaasna waa qowl marjuuxa oo madhabu kaiirin min ahli sunna waxa waaye qoladaani inay ahaayeen qolo muslimiina acraabtaani waxay ahaayeen acraab muslimiina munaafiqiin ma ahayn laakiin waxaa loo yidhi quluu aslamna walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum iimaanka laga anfiyey halkan waa aliimaanu alkaamil iimaanku waa laba nooc aliimaan lmulaq iyo mulaq liimaan aliimaan lmulaq waxaa loola jeedaa aliimaan alkaamil waa iimaan dhammaystiran qoladani waxay ahaayeen qole acraaba oo soo islaamay laakiin iimaankooda aan weli taam noqon oon kaamil noqon waxay yidhaahdeen marka aamanaa bimacnaa sida waxay iska dhigeen kibaaru saxaaba oo kale inay yihiin oo iimaankoodu taam yahu dhammaystiran yahay waxaa la yidhi maye waxaad tidhaahdaan aslamnaa waxaan nahay dad islaamay oo asluliimaan haysta asluliimaan bay haystaan waa mu'miniin waa muslimiin walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli iimaankiinu qalbi iimaanka qalbigiinna ma gelin macnaha waxa waye iimaankii kaamilka ahaa qalbigiinna weli kuma dhammaystirmin lamaaduna waxay faa'iidaynaysaa in raja ay jirto in iimaankoodu dhammaystirmaayo maxaa yeele waxaa loo isticmaalaa waxa la anfinayo laakiin haddana la rajaynayo inay dhacaan tawaqucooda wax la rajaynaya inay dhacaan bal lamaa yaduuquu cadaabi bimacnaa way dhadhami doonaan waayo welise ma dhadhamin weli maysan dhadhamin laakiin waa dhadhami doonaan walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum weli iimaankiinu taam ma noqon laakiin waa la rajaynayaa inuu taam noqdo qoladan marka munaafiqiin ma ahe waa muslimiin laakiin waa muslimiin aan gaarin iimaankooda inuu kaamil noqdo aliimaan lkaamil asiga waa ka darajo sarreeya alislaam waa ka heer sarreeya laakiin waxaa la leeyahay ida iftaraqa ijtamaca waida ijtamaca iftaraqa waa maxay waa muطlaqu liimaan walislaam ha muطlaqu liimaan iyo alislaam waay muطlaqu liimaan maxaa loola jeedaa aslu liimaan aslu liimaan iyo alislaam waa mutaraadifaan waa isdabagalayaan haddii ay kulmaan markaasay kala duwanaanayaan haddii mid la sheega kan kale hoose maanaa laa yadkhulu اljannata ilaa nafsu muslima muslima maxaa soo hoosgalaya mu'mina waa mid markaan oo kale midaa la sheegay kan kale waa hoose maane ina addiina cinda allahi اlislaam aliimaan ma ka maran yahay kama marna aliimaan wuxuu gelayaa taxta alislaam haddii mid keliya la sheego kan kale waa ku hoos jiraa qowlkaas ugu horeeya sawaaba labadan qowl oo kale culimmada ahlu sunnaha qaar ka mid aha qaba laakiin waa laba qowloo laga raajixsan yahay wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihiin in allaha yukhriju min annaari alla naarta wuxuu ka soo saarayaa qowman qolo min ahli tawxiidi ahli tawxiidka ka mid ah wuxuu uga soo saarayaa bishafaacati shaaficiin shafaacada shaaficiinta kuwa shafeecaya shafaacadooda darteed biraxmatihi naxariistiisa uga soo saaraya biraxmatihi buu uga soo saarayaa laakiin waxaa sabab u ah dad shafeecaya halkan sheikhu raximahullah wuxuu uga hadlayaa shafaacada iyo ahlu naarka qaar ka mid ah in naarta laga soo saarayo in allaha yukhriju min annaari qowma min ahli tawxiid alla naarta wuxuu ka soo saarayaa qolo ahlu tawxiidka ka mid a arrintan markuu sheegay sheikhu raximahullah wuxuu ku radinayaa alkhawaarij almuctasila maxaa yeele waxay aaminsan yihiin ayagu qofka haddii uu ku dhinto kabiira asoo ku sugan inuu yahay khaalid mukhallad fi naar waa soo marnay waxayna leeyihiin naar laga saari maayo waa ku waaraya ahlu sunna waxay leeyihin maya maadaama uu ka mid yahay min ahli tawxiid naarta waa laga soo saaraya axaadiid fara badanaana ku soo aroortay allah subxaana wa tacaala dadka qaar wuxuu naarta uga soo saaraya bishafaacati alambiyaa walmalaa'ika waalmu'miniin wa biraxmati arxami araaximiin inta khalqiga dhan marka ay shafeecaan ayuu leeyahay allah subxaana wa tacaala waxaa shafeecay ambiyadii waxaa shafaacay malaa'igtii waxaa shafaacay mu'miniinta wa baqiya arxamu araaximiin markaasuu wuxuu soo saarayaa man lam yacmal khayran qad khalqi fara badan uu soo saaraya qof walba oo qalbigiisu wax yaroo iimaana uu ku jiro naar ku waari maayo waa laga soo saaraya ma'aalkoodu waa ila aljanna wa ina shafaacata xaqun shafaacaduna waa xaq buu yidhi shafaacadu waa shafaaca caama iyo shafaaca khaasa labaday u qaybsantaa shafaaco caama oo nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ambiyada kale iyo mu'miniinta iyo malaa'igta intaba la wadaagayo iyo shafaaco khaasa oo ku gaara nabigeenna calayhi salaatu wasalaam shafaacaadka nebiga gaarka ku ah sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah ashafaacat alcudmaa shafaacada weyn oo nebigu sala allahu alay slam uu shafeecayo in dadka la kala xukumo yowma alqiyaama waana mida allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay fii qowlihi casaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda almaqaam lmaxmuud waa ashafaacat lcudma midda labaad oo nebiga gaarka ku ah calayhi salaatu wasalaam waa shafaacada nebiga uu shafeecayo dadka ahluljannaha ah in jannada loo furo in jannada ay galaan oo loo fasaxo waa ahlu janna waa loo xukumay inay jannada gelayaan laakiin furidda jannada loo furayo nebigaa shafeecaya calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay malagga u xil saaran inuu albaabka jannada furo ama jannada u xil saaran waxaa amar lagu siiyey inuusan ka furin cid ka horaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebigaa ugu hormaraya asaa idan weydiinaya asaa loo furaya kadibaa dadka ahlujannaha raacaya ambiyada kalea gelaysa kadib ummatu moxamed calayhi salaatu wasalaamaa gelaysa kadib ummadaha kale waa shafaaca khaasa birasuul calayhi salaatu wasalaam shafaacada saddexaadna waa shafaacatuhu licamihi abi aalib shafaacada uu nebigu u shafeecay adeerkiisa abu aalib adeerkiisa abu aalib gaalnimo ku dhintay laakiin haddana maca dalika nebigu wuxuu u nusreeyey nusro aada iyo aada u weyn aada ugu gargaaray markii lagu sugnaa fii maka oo muslimiintu ay haayeen mustadcafiin abu aalib waa ninka mushrikiintu ay dhaafi waayeen oo nebiga calayi salatu asalaam inay dilaan oo ay dhibaateeyaan aad bay u rabeen laakiin ninkay mari waayeen abu aalib uu ahaa abu aalib waa adeerkii aabihii la dhashay haddana abu aalib wuxuu ahaa quraysh dhexdood nin laga heebaysto ahaa nin lagu dhiiro kara ma ahayn intaa waxaa dheer abu aalib nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu soo koriyey waa adeerkii soo koriyey aaduuna u jeclaa abu aalib nebiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka dalbeen mushrikiinta abu aalib inuu u gacan geliyo waxay yidhahdeen abu aalibow sida siirada lagu sheego waxaan ku siinaynaa wiilasheenna wiilka ugu qorxoon la wareeg adiga qaado maxamed noo gacangeliy wax alloo xarabto aan ku siinaynaa haddaad rabto wiil beddelkiisa in lagu siiyo ka noogu quruxda badan ee adiga aada doorataa lagu siinaya ee ugu fiican wuxuu yidhi ma waxaad rabtaan inaan wiilkiina idiin koriyo kaygana aad dishaan kiina waa idiin korinaya me waa idiin haynaya kaygana waa dilaysaan suuragal maaha waxaa jirta marka qasiido dheer oo alimaam ibnu kaiir uu ku sheegay fi lbidaaya wanihaaya ilaa sagaashan dhowr beyda oo loo tiiriyey abu aalib ugana hadlayo go-doomintii lagu go-doomiyey asiga iyo qoomkiisa banu haashim iyo banu cabdilmualib shicbigii lagu go-doomiyey magaalada maka sababtoo markay diideen inay nebiga gacan geliyaan calayhi salaatu wasalaam qoraysh intooda kale waxay go-aan ku gaareen in la go-doomiyo oo waxba aan laga iibsan laga guursan waxbana aan laga gadan waxnana aan laga gadin xisaaraa lagu sameeyey muddo saddex sano ah intaa waxaa lacag lagu cadaadinayay inay nebiga gacan geliyaan calayhi salaatu wasalaam abu aalib aada uga soo horjeesteen lidaalika sanadkii abu aalib dhintay waa isla sanadkii ay dhimatay khadiija radia allaahu canha waxaa loo bixiyey caamu lxusni sanadkii murugada nabiga alai salatu slam sanad murugay u ahayd abu aalib asagoo sidaasa oo nebiga sidaa u difaacaya calayhi salaatu wasalaam waa diiday inuu rumeeyo waxaana sabab u ahaa wax walba horta waxaa ka weynaa in ilaahay u qadaray shaqaawo iyo ahlunaarka inuu ka mid noqdo qadarta ilaahayna lama dhaafi karo wuxuu kaleu dhihi jiray haddaysan qurayshi i dhaleecaynayn oo aanan ka baqayn in lay caayo ishaadaan ku qabooji lahaa oo waa ku rumay lahaa muxamedo laakiin waa la dhaleecaynaya oo quraysha ay caynaysa markuu ku jiray fii marad lmowt nabiga alay slat slam wuxuu yidhi adeero waxaa tidhahdaa laa ilaaha ila allah xadiid musayib bni xasm yaa cam qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah abu jahl iyo cabdullahi bni abi umaya markaa la joogeen ayaa waxay ku celceliyeen atarqabu can millati cabdilmualib bidiinti cabdilmualib aad nacaysaa markii dambe wuxuu ku dhintay asigoo leh ana calaa millati cabdilmualib wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah waa diiday inuu yidhaha laa ilaaha ila allah rasuulka calayhi salaatu wasalaam aaduu uga murugoode cabaas ibni cabdilmualib oo camu rasuuli illah calayh salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayo adeerka abu aalib waa ku difaaci jiray waa kuu gargaari jiray maxaa u tartay maxaa anfacday nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday huwa fii daxdaaxin min annaar walowlaa ana lakaana fi darki اlasfali min annaar shafaacada la sheegaya waa midda xadiidkaa lagu sheegay wuxuu ku jiraa naarta meelaha kor uga jiraa ilaa xadiid waxaa ku soo aroortay in reesma taabatada laga saarayo dhimbilo naarta ka mid a oo maskaxdiisu ay la burinayso waana ahwanu ahli naari cadaaban ahlu naarka asaa uga cadaab fudud oo ugu khafiifsan ninka sidaa lagu sheegay axaadiidta waa abu aalib oo riwaayad muslimka ku jirta waxaa ku timid magacaabidda inuu yahay abu aalib in cadaabka abu aalib laga khafiifiyo maxay ku timid bishafaacati nabiyi sala allahu calayhi wasalam arrintaasina waxay khaas ku tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha nebiga gaarka ku ah ayay ka mid tahay shafaacadani marka waxay ka mid tahay shafaacaadka khaaska ah ee nebiga calayhi salatu wasalaam uu la gaar noqday shafaacooyinka intooda kalena nebiga calayi slat slam waa lala wadaagaa wa ina shafaacata xaqun khawaarijta ma ogola shafaacada muctasiladuna ma ogola waxayna deliishadeen aayaadka ay ku jirta nafyu shafaaca famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin iyo aayaadka la midka ah famaa lanaa min famaa lanaa min min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim yacni dad noo shafeeca ma lihin waxay yidhahdeen marka shafaacada waa la anfiyey laakiin ashafaaca almanfiya iyo ashafaaca almuhbata waa kala duwan yihiin shafaacada la anfiyey waa in loo shafeeco mushrikiin iyo gaalo ma anfacaysa shafaaco mana loo shafeecayo maxaa yeele shafaacadu shuruuday leedahay shuruuddeedana waxaa ka mid a qofka loo shafeecayo inuu ilaahay raalli ka yahay midka shafeecayana inuu ilaahay raalli ka yahay subxaana wa tacaala labadu waa shardi allana uu idmo in loo shafeeco man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih adilada marka ay deliishadeen oo nafyiga shafaacada ku jira tusin mayso inaan loo shafeecayn dadka muwaxidiinta ah ee dunuubta galay nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi shafaacatii liahli اlkabaa'iri min ummatii shafaacadayda waxay u sugnaatay liahli اlkabaa'iri min ummatii marka shafaacadu waa xaq min caqiidati ahlisunna ay ka mid tahay in shafaacada la rumeeyo wa ina alxawda xaqun xawdkuna waa xaq xawdu nabiyi calayhi salaatu wasalaam inaa acطaynaaka alkowhar fasalli lirabbika wanxar kowhar waa nahrun min anhaari اljanna laakiin biyihiisu waxay ku shumayaan xawdka nebiga sala allahu calayh wasalam xawdka nebigana sifaad badan uu leeyahay oo waxaa la yidhi biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha waxayna ka macaan yihiin malabka waa ka macaan yihiin yacni waa biyo aad iyo aad u macaan qofkii marcaba weligii ma oomo ma haraadayo xawdka nebiga alayh salat slam xawdka waa dar darka nebiga calayh salaatu wasalaam iyo xawdka rasuulka calayh salaatu wasalaam waa mid xaq ah axaadiid fara badanaa kusoo aroortay culimmada qaar waxay gaarsiiyeen axaadiidta ku soo aroortay saxaabada warisay ilaa siddeetan saxaabi waxay ka mid tahay min alaxaadiid almutawaatira can اnabiyi calayhi اsalaatu wasalaam mima tawaatara xadiidu man kadab wman banaa lilahi beyta waxtasab waru'yat shafaacaة wlxawdu xawdka wuxuu ka mid yahay min alaxaadii almutawatira axaadii xawd ku soo aroortay waxaa jira xadiid dhahaya likulli nabiyin xawd xadiidkaasi dacfiyaa ku jira xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma aha waxa ka cabaya ummadiisa keliya laakiin waxaa ka cabaya dhammaan muminiinta kuwii hore iyo kuwii dambe intaba waxaana laga celinayaa qaar ka mid ah ummadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu arkayo dad uu yaqaano oo laga leexinayo xawdka ayagoo usoo socda lala haraayo markaasaan leeyahay buu yidhi yaa rabbi ummatii ummatii markaasaa la leeyahay innaka laa tadri maa axdatuu bacdak adiga ma ogid nabi maxamed oo waxay gadaashaas soo dariyeen oo la yimaadeen culimmadu waa isku khilaafeen kuwaas xawdka nebiga laga reebayo yeeyihiin qaar waxay yidhaahdeen waa gaalada yahuud iyo nasaare iyo wixii la mid ah ummadduna waa ummatu dacwa culimmada qaarna waxay yidhahdeen waxa laga reebaya qaarkood waa muslimiin waxaa ka mid ah ahlulbidaca oo ahlubidaca waxay yidhahdeen xawdka nebiga ka cabbi maayaan qaarna si gooniya usii magacaabeen oo waxay yidhahdeen sida khawaarijta iyo muctasilada iyo jahmiyada iyo wixii la mid a waxay ka mid yihin bay yihahdeen firaqda dadka laga eryayo xawdka nebiga sababtoo ah xadiidka waxaa ku jirta innaka laa tadri maa axdatuu bacdak wa haaulaai axdatuu bacda anabiy calayh isalaatu wasalaam bidac fara badanay diinka kusoo dareen ay gadaal kala yimaadeen xawdka nebiga calayh isalaatu wasalaam waa xaq wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin